barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo magaalada geeska afrika halka washington ay tahay lixda iyo barka aroornimo waana maalin jimco ah lixda bisha juulaay ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadan doonno sidii ay soomaalidii hore isugu gudbi jireen suugaanta ka hor qoristii af soomaaliga
waxaa ka mid ah ishayda caanaha taqaan tababka go-ane iyadaba tolliiwolka wayse kala qaadla tayda cusnayseen maxaa maxaan tarinin in halday tababa taabaday laba gacmood tabar ku yeeshaa hadday midugtu karinta aaran tahay taar ma goyseene anagu taas markaas kuwaas oo dhan waa hiddo lama garanayo murtida waxaad ka soo qaadanaysaa hiddaha diiwaanka hiddaha ayaad ka soo qaadanaysaa waa hidda baad oranaysaa
waxaa kale oo aan idiin haynaa ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo aan idiin aqriyo dalka gariiga boqolaal qof ayaa maanta doonyo looga soo daadgureeyey jasiiradda u dhow magaalada caasimadda ah ee atenes halkaas oo dab xoog leh uu ka socdo maalintii afraad doonyaha dheereeya ee ciidamada badda griiga ayaa jasiiradda eviya ka soo qaaday in ka badan lix boqol oo qof kadib markii dab ka bilowday kaymaha jasiiradda u soo dhowaaday dhulka la degan yahay ee ku dhirarsan badda qaaca dabkan ayaa daruur isu bedelay dhinaca waqooyi ee magaalada atenes iyadoo darajada heerkulka magaaladaas iyo dhulka u dhowdhow uu kor u dhaafay afartan digri centigrade dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa lagu eedeeyey in ay ku guuldarraysatay diyaargarowga dabkii ugu xumaa oo abid ka dhaca dalkaas kaasoo hadda ka socda meelo badan oo ka mid ah turkiga siddeed qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in ay ku dhinteen dabka oo xaaqay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee turki islamarkaana ku qasbay tobannaan kun oo qof in ay barakacaan magaalada hiroshima ee dalka jabaan ayaa jimcaha maanta ah xustay sanad guuradii lix iyo toddobaatanaad ee kasoo wareegatay markii uu maraykanka magaaladaasi ku dhiftay bamkii ugu horreeya oo nucleer ah oo lagu weeraro meel ka mid ah caalamka duqa magaalada hiroshima kazumi matsuwey ayaa munaasabadii xuska ka sheegay in dunida ay tahay in ay u midowdo dabargoynta hubka nucleerka si la mid ah sida ay hadda ugu midaysan tahay la dagaalanka cudurka coronavirus maraykanka ayaa ku tuuray hiroshima bam atomig kii ugu horreeya ee caalamka laga isticmaalo lixdii bishii agost sanadka kun iyo sagaal boqol shan iyo afartankii bamkaas ayaa burburiyey magaalada islamarkaana dilay boqol iyo afartan kun oo ruux sideed maalin kadib saddex maalin kadib ayuu ku tuuray maraykanka bam kale oo nucleer ah magaalada nagasaki bamkaas oo isna gumaaday toddobaatan kun oo ruux jabaan ayaa isdhiibtay shan iyo tobankii agost isdhiibiddaas oo soo afjartay dagaalkii labaad ee dunida warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aalaaba aad ka dhegaysataan maalinta jimcaha idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga iman doona magaalada boorama waxaa marti inoogu ah abwaan daahir maxamuud xaddi oo wax ka dhiga jaamacadda camuud iyo jaamacadda hargeysa ee somalilan mowduucaan maanta kusoo qaadan doona barnaamijkeenna waxaa weeye ka hor qoraalkii farta soomaaliga sida luqadda soomaaligu ay u xaraf raaci jirtay hanaanka garsoorka iyo hanaanka suugaaneed ee ay wax iskugu tabin jireen ku soo dhowow abwaan daahir maxamuud xadi barnaamijka sooyaalka dhaqanka eed maanta martida noogu tahay afka gareega iyo afafka caalamiga oo dhan intii farqoraalkuuna soo bixin had iyo jeer waxaa xoog lahaa codka iyo hadalkaan qorayn hadalkaan qorayn haddaba si loo xasuusto wadiga gabaygu muxuu kaga duwan yahay wixii kale maansadu maanso oo dhan waxay leedahay xarafraac mahmahdu waxay leedahay xarafraac odhaahdu waxay leedahay xarafraac hawdaartu waxay leedahay xarafraac marka haddaan ugu soo dhowaano marka ereyga suugaan la yidhaahdo oo kale wuxuu kala baxaa tix iyo tiraad af ingiriisiga iyoyaanan ugu imika aqaanaaye waxaa la odhanaya boyam iyo brows ayaa la kala odhanayaa marka browsna waa tiraad poemna waa tix marka ereyga suugaan la yidhaahdi muxuu berigi hore ahaan jiray etimologiga marka taariikhda ereyga la eegayo wey erey kasta taarikh buu leeyahay iminka ereygaa sugaan micnihiisu taariikh cusub oo wuxuu la micno noqday dictionaryga ereyga literature literature oo labadaa u kala qaybsamay tix iyo tiraab wuxuuna xilligii soomaaligii la qoray casriga ahaa wuxuu dabeecadda naxwaha la jaan qaadayaa sidiisii hore ee xarafraaca way berigii horea la odhan jiray tix iyo tiraab waxaa la odhan jiray gar iyo gardaro waxaa la odhan jiray mudic iyo mudacaley waxaa la odhan jiray milad iyo marag yacni marka garsoorka marka lagu dacweyo oo dhan sida aftahamnimada loo xarafraacayo ayaa had jee lagu difaaci jiray marka sidaasay mahmaahda iyo odhaahda iyo hawraarta lagu dhisa haddaba sugaani berigii hore maxay ahaan jirtay berigaa hore markaa suugaantu maxay ahayd erey ahaan loo isticmaali jiray
suugaan waxaa la odhan jiray marka ay dadku intoy sahan tagaan ay meer soo helaan doogle suugaan baan soo arkay waxaa la odhan jiray meelahani beerleyda xaruurka marka la tumo inta saafiga ee soo hadhaa suugaan la odhan jiray dadka kale ee xooladhaqatadana hadalka marka la kala hufo intiisa xashiishka ah ee waxbaan lahayn sodoh iyo nin marmo iyo waxaa ku saabsan hadalka laga dheeraada ninka raggii ayaa la oran jiray waay tusaaleahaan haddaan tusaale ku siiyo wuxuu yidhi laba seedi oo murantay meel buu nin soo maray laba seediyaal murmaya laba seedi oo murantay suugaan rag baan mooday sodohdii hadday gaadhana in la kala socdaan mooday meesha sodohdaada gacanteeda ka gaadhis haba tegin markaa markaa hadiy tiraabtu markaa waa ereyada caadiga ah ee la odhanayo ee marka la yidhah ganacsiga lagu isticmaalayo marka diinta tafsiirka qur-aanka lagu samaynayo marka iskuulka lagu sharaxayo marka sayniska maantao dhan waxaan ku hadlayo hadalkaa iminkaan wadaaye uma baahna xarafraac laakiinse mar aliya markay tixda timaado waa ragga lahjada xagga sugaanta ku shaqaysta markaa xarafraaci wuxuu galayaa badaha maansada
bal marka aada noo sharaxdo abwaan daahir maxamuud xadi habka xarafraaca maahmaahda maansada gabayga iyo murtida kale ee weedhaha siday noqonayaan horta suugaantiiba iyadu badale waxa weyaan gabayga ugu laandheeraysan gabaygii siduu ugu laadhendheeraysan yahay wax baacaa la eegaya baaca fuud baa la waa la fuudiyaa marka haddii inta shaqal ee ku jirta la tiriyo isagaa ugu dheer hadduu ninka raggan cilmibaarta ninka ragga gabayaa ilaahay taalantka siiyey hibadu dee uma baahna inuu tiriyo shaqalada laakiin dadkan sida cilmiga u darsaya adabka adabka yaqaana ayaa eega fuurkiisu waa imisa shan iyo toban baa ugu yar toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban koob iyo labaatan shan iyo labaatan toddoba marka geeraarka cabdisaliim waa halku ka qaaday geeraarku ka qaaday tix ahaan maansa ahaan geeraarkuna wuxuu noqdaa sideed balwey balwey waa sideed shaqal si kastaa dimka loo tiriy sideed shaqal baa ku jira waxaa ii beleeyey booramana koob iyo toban baa ku jira hees kasta oo sideed shaqal leh ama koob iyo toban shaqal leh heesa boqol iyo toban heeso ilaa qaraamiga ya maroodi ma daaye mirashada ya waxaa waxaad waalugtoo wad kaa helin ka waantoobi waa loo noqon waa koob iyo toban qaraamigaas oo dhan iyo badda balwad oo dhan koob iyo tobanka iyo saan sideedaasa ku socotay oo ayaa kacaankaa revolutionka ayaa sameeyey maansada yaa horseeday exploration yaa sahamiyey cabdi deeqsi warfaad oo nin magaalaha marka gabaygaa ugu dheer anigu gabaygaa ugu dheer geeraarkaa ku xiga oo noqda jiiftadaa ku xigto gaariyaa fuurkaa baaday inay sagaal shaqo leedahay sarar iyo lag iyo badi sagaal shaqal baa ku jira keebaanku siyaana sagaal shaqal baa ku jira ya beentu dacalla dheera dabna hadalka mooye daahir baa tidhi sagaal shaqal ma ku jira labadaba marka iyaduna sagaaley mid ka gaaban baa jirto laydhaa maqalay warlaay maqalay waa labaalay maqalay warlaay ma lagu warramay oo waa laba erey haddaanan haddaanan oo iyaduna calacalka haddaanan iska kaa haddaanan ku daayo haddaanan habaar kugu ridin hargeysa ma toos hargeysa iyo ma toos waa laba erey kuwaasina waa- waa lixley toddobaleey meelaha minayd fatuura fi iqtiraac haddaad tidhaa quluufo qalaafan waraabo dhagayaxa nin oo naagta naagtaysi quluufan qalaafan
dhalinyar badan oo imigayna dhegaysanaysa waxay is weydiinayaan shaqalku muxuu yihi markaa bal shaqalkaa markaad sharaxayso intaasoo shaqal buu ka kooban yahay ama lix ama toddobaad leedahay shaqalkaas ugu noqonaya waxa weeyaan erey waxay ka kooban tahay een, ereygu wuxuu ka kooban yahay un saddex cod unbuu ka kooban yahay saddex calaamadood oo alfaabeetkii ah calaamadaha alfaabeetka iyo cod noqda marka sidee bay iskugu dhigmaan codadka iyo ba marka la qoro waa waxaan sida loo- sida sanduuqa loo dhigay dee bana halkaa dabnahay ka soo baxdaa waa waa shiibana dabna codle ta'na waa shiibana caara carab cishid codlaawe da waa shiibana caara carab cishidle halkay ka soo baxaan makhaarij alkalaamkii markaa marka la yidhaahdo erey keliya la yidhaahdo ereygu wuxuu ka samaysan yahay xarfa la isku dardaray shaqal iyo shiib- shiibana iyo shaqal marka ereyga ereyga ugu yari wuxuu ka samaysan yahay run baleeg iminka shaqal shiibana shaqal gar shaqal shiibana shaqal cod shaqal shiibana shaqal laba- imka xeerkaa shaqal eh, shiibane shaqal shiibane shiibane shaqal shiibane oo ah cod caynku mana shaqal hayn mana shiibanahayn oduna shaqal cod da'diina waa shiibane gar ga'di waa maxay waa shiibane adiina waa shaqal ra'diina waa shiibane xeerkaa keliya saddexda dhadhaara saddexda dhadhaare codadkaa shiibane shaqal shiibane imse eri baa ku samayn karaa gar run rag ya liq dab dan thousands baa ku samayn karaysa halka weedhan aad ku samayn karayso yeele falla yeele saddexdaa unaad ku samaynayso ingiriiskana subject verb object
inagoo ku sii guda jirna mawduuceen in aynu kaga hadlayno qoraalka ka hor iyo soomaaliga sidii loo isticmaali jiray amase erebixinteeda aynu usoo noqono dhinacii garta maadaama berigaa hore aan waxba la qori jirin sidee u xaraf raaci jireen
caraf raaci garsoorka waxaa la odhanayaa eh, madhiig baa mise waa mise- madhiig baa mise waa dhul Ah, mu- mudici baa tahay makaanse iyagoo muduculey yacni waxaasoo dhan mm, eh, xaraf- xarafyadaasoo badan oo wada xasuusnayn oo xaraf laga raacay ayay lahaayeen Eh, oo gartoo dhan lagu wada xasuusan jiray Eh, ma milad baa mise waa ma marag baa gartii mise waa milad Eh, ma ugub baa mise waa curad Sa- saasaa loo samayn jiray hadday curad noqoto xarafraac unbay leedahay hadday noqoto hore u jirtayna xarafraac kaley leedahay saasaa ninka garyaqaankii korka waxaasu ka qaban jiray xeerka nambarka qeexayaba halkaas uga eegi jiray Een, haddaynu soo qaadano dhinaca mahmaahyaha mahmaahyaha een, soomaalidu ay dhaqanka iyo sooyaalka u lahayd lama sheego cid tidhi soomaalidu waxay ku mahmaahdaa unbaa laydhaa halkay ka timid
marka waxa weeyaan had iyo jeer markii akademida ay jirtay waa adduunyada oo dhan waxaa la yidhahdaa af ingiriiska wiseman think alak ragga ahlu aqalkihi siba wada fikiraan Eh, shimbirba shimbirkiisu la duulaa marka la yidhaha kullu dayru yadiiru maca ashkaalihi Eh, d- eh, birds of the same feathers flock- eh, flock together ingiriis iyo carabi iyo soomaaliba way yidhahdeen marka kumaa yimidi madaahir baa yidhi mahaashin baa yidhi lama odhanayo wahidown baa la odhanaya afje af jooga looma adeego waxay ku soo baxday baa la odhani nin fadhiyo nin kaloo eh, isxigeen oo isku ehli haayeen uu markuu hadalka yar seegay oo laaximay u buuxaysiiyey ayaa lagu yidhi af jooga looma adeego ya haddii dani geeda ku xaqata ma weydo nin la arkayo wixii oo lagu hayo oo iska kolba xeebta warwareegaya ayaa lagu yidhi yaa yidhi wahdo Ga- waxaa ka mid a shayda caanaha taqaan tababka go-ane iyadaba tolliiwoka wayse kala taalla tayday cusnayseen maxaa maxaan tarinin in cawde Taba- taabaday laba gacmood tamar ku yeeshaa hadday dhigtu keli taagan tahay taar ma goyseen annagu eh, taas markaas kuwaas oo dhan wahido lama garanayo murtida waxaad ka soo qaadanaysaa hiddaha diiwaanka hiddaha ayaad kasoo qaadanaysaa waa hidda baad odhanaysaa ha iyo e laba dao waa hiddo the boy of annam waxaan ayaadaan outer annam ay- ayaa la odhanayaa marka iyaguna xarafraacaasay leeyihiin sida ereyada garta garsoorka ereyada murtida waxaasoo dhan xarafraac sida hawraarta iyo maganaysa odhaahda odhaahda caanka adde ureema lagu dhintaa islaam baa tiri haddii lagu dhaha awyaalo ureema lagu dhintaa islaam baa tiri marka islaamtii way ka dacwoonaa si edabnada ninka iyaga uga dacwoonaysaa ninkiina markuu eh, hadduu eh, uree ay tiri oo khaladka uu- uu- iyaduna u- ay isleedahay dee xaafadda dibadeeda inuu dib- joogaan mood isaguna u ka xanaaqay marka arrintaa odaygun baa laga helin oo had- dumarkana xagga dacwadda maxkamadaha oo marag iyo milad iyo meel adag lama geyn jirin halkaa haweenkeed soo qaaday sarbeebta oo kale marka haweenka si wax loogu sheegayo erey raaca amase xaraf raaca ay soomaalidu raaci jirtay s- sidee haweenka wax ugu sheegi jireen mase qayaxan bay ugu sheegi jireen oo qaawan mise si sarbeebaysan bay ugu sheegi jireen ragga suugaanta iyo murtida marka la een, dhaadhiya si wax ugu sheegi jireen aad baad u mahadsan tahay xaggan suugaantu maan sheegayo eh, tixda marka aan geliyo iyo haweenka markay gasho ninka eh, haweenka lo iyo waxaa laga soo qaadaya farda iyo gamaan iyo ya iyo laga soo qayaa oo soo markaan hawoode habsan geeye ugubo ku jareeran dooxada ya rabiigu hagaajaa markuu maxamed cali kaareere ee shakaroon uu ku sheegayo Ya, ma warkaan hawoode eh, leeyahay eh, hamiiba anigoo qabin mahal haweenba anigoo rabin haween- hawiba anigoo qabin heestuu iga yeedhaa Ee, ma halkan berigii aan fadhiistaa waa ras hawska booramuu fadhiistay codka shankarramuu ku maqlay heestuu iga yeedha dhegtaa jacaylku iga raacay markaa saasaa loo sarbeebaya haddana eh, maanta ninkayga xogaal mooyaane inuu shankaroon heestaa booramahilaaca karotoo boorama ku hora in shankaroon loo tiriyey dee waa- sirtaan axmed alcigaaliyon baa og isaga laftiisa yar dhowro waa ka qaariyade jacaylkii uuse loo uu guursaday in cali kaariya jacaylka marka nin baa gar shaxda ula dhigtay gacalka waa laga xishood anu beraan gacalka la hadlayay oo eh, raggan reer dila ragga aanu geeraraya gacalka isagu maaha umana dhextaalka uga dhigayay marka waxaa la yidhi nin shaxdii la ciyaaray eh, ragga eh, gacalkiisa wuxuu ku yidhi faytim yaa ninkii kale yaa la ohan jiray ninkuu la dhiganayay sarbeeb buu isticmaalay marka fariinta haweenka la diray gabadh qurux badan noo dhisa gabdhihiina taadna siisaa maahina tukalana siiya aad leedahay dee sarbeeb baad samaynaysaa wuxuu ihi gammaankiina fadan faytinow gobolba waa cayne qaar baan ka goor iyo ka goor gaalibka qoone qaar baa gaar baa qarkaad kaba labin gaalifnaahayne sangalow shakaaliyo sangihii gaabi orodkiye war gacal nima haddaan naga rabtaan go-aha noo doorsha haddii kale saad noo gasheen baa inoo godoba har galowday hal garow shalay saahidoo gobi ka yeedhaay horta garowragi waa xun yahay laysgaraaxaye waa laba guuya dayrjir aan furinkeed geline waa kaa gankeedii guryaha loogu cawsguriyay ninga maa yaqaana dhal waagaasa bixiyaye maxaad noogu galaysaa daad fuli garan weyda inantu inan yar maan ku siinay dha- dhasheedii lamaba gursanba sagaal jir baad ku aroostay tababaro sarbeebta haddii kale ninkii kale ee haweenka iyo waxaa badaa gala kontonkaa laga qaadayaa saasaa sarbeebta een, shareeraha marka la isticmaalayo iyo hadalkii loogu isticmaalay markuu magaalada noqday ee suugaantu ee riwaayadaha gashay xasan sheekh muumin wuxuu keenay dab dhexmooday dudur haraaday dawabu kootay dafan busaasay waxaasoo dhan dheli waxaa la isticmaalay shareere waa la daahay shareer bay xidhata soo maa ya waa su-aal la daaho degdeg kuma habboonay buu kuleeyahay dah baan geliyey adoo degan u fiirso marka du- dab dhexmoode waa nin ama waa nin xafiis loo dhiba xafiiskii mas-uuliyadda kasoo dhex waa durduroomeyna waa nin mushaar ku filay haddana kii un cashuurtii un qaadanaya
intaas waxaynu ku soo gunaanadiinaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo uu marti inoogu ahaa maanta abwaan daahir maxamuud xadi oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee soomaaliyeed ee wax ka dhiga jaamacadda camuud iyo jaamacadda hargeysa waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa siaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiiyey barnaamijkii sooyaalka dhaqanka haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo aan idiin aqriyo xidiga kubadda cagta dalka argentin leonel messi ayaa khamiistii shalay soo gebagabeeyey muddo koob iyo labaatan sano ah oo uu ka tirsanaa kooxda barcelona ee dalka sbain kadib markii ay barcelona ku dhawaaqday in ay ku guuldaraysatay in ay messi la gaarto heshiiska cusboonaysiinta qandaraaskiisa oo dhammaaday bishii juun barcelona ayaa eersatay dhaqaale xumo keentay inay awoodi weysay bixinta mushaarka messi oo ah in ka badan soddon milyan oo yuuro sannadkiiba messi oo lix jeer ku guulaystay abaalmarinta balon de or ee laacibka ugu wanaagsan dunida ayaa ku biiray barcelona isaga oo saddex iyo toban sanno jir ah tan iyo markii uu kooxda heerka koowaad ee barcelona u saftay waxa uu u dhaliyey lix boqol toddobo iyo lix boqol toddobaatan iyo laba gool taasoo ka dhigtay ciyaaryahankii ugu gooldhaliska badnaa ee soo mara barcelona abid wuxuu sidoo kale saftay toddoba boqol toddobaatan iyo siddeed kulan messi ayaa hadda xor u ah inuu wadaxaajood kala galo mustaqbalkiisa ciyaareed kooxdii uu doono laakiin koox kasta ayaanan isku dayi karin inay la showrto sababo la xidhiira mushaarkiisa oo aad u badan hase yeeshee warbaahinta ayaa hadal haysa in ay saxiixa ciyaaryahankani ku dagaalami doonaan kooxaha baris saint german ee faransiiska manchester city oo ingiriis ah iyo kooxda yuventus ee dalka talyaaniga laakiin warar maanta soo baxay ayaa sheegaya in wadaxaajoodka kooxda baris saint german iyo messi uu meel wanaagsan marayo suurtagalna ay tahay in uu u wareego kooxdaasi ka dhisan magaalada baris dhinaca wararka kale ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ka mid ah kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ayaa khamiistii shalay boqol milyan oo bawnka ingiriiska ah ku soo iibsatay laacibka khadka dhexe uga ciyaara xulka ingiriiska iyo kooxda aston villa jack grilish sano jirkan ayaa saxiixay heshiis lix sano ah oo uu ku joogi doono kooxda manchester city isaga oo xidhan doona nambarka tobnaad oo ah nambarkii uu ka tegay weeraryahankii hore ee manchester city sergi aguero grilish ayaa noqday laacibkii ugu qaalisanaa ee ay abid gadato koox british ah waxaa awal diiwaankaasi haystay paul pogba oo sannadka labada kun lix iyo tobankii ee manchester united siddeetan iyo sagaal milyan oo bawn uga soo iibsatay kooxda yuventus dhinaca kale kooxda chelsea ayaa qarka u saaran inay boqol iyo soddon milyan oo yuuro ku soo iibsato weeraryahanka kooxda inter milan romelo lukaku kaas oo haddii ay dhacdo ka dhigaya markii labaad ee ay chelsea soo iibsato lukaku lukaku oo sidoo kale horey ugu soo ciyaaray everton iyo manchester united ayaa labada xilli ciyaareed ee uu la joogay inter u dhaliyey in ka badan toddobaatan gool isaga oo ka mid noqday gooldhaliyayaasha ugu wanaagsan dunida xilli ciyaareedka lasoo dhaafay waxa uu inter u qaaday horyaalka seriya-aada talyaaniga markii ugu horreysay muddo toban sano ah kadib inter ayaase haddii uu ka tago laga yaabaa in ay yeelato inay ku yeelato saameyn aad u weyn horey waxaa inter uga tegay macallinkii lukaku keena talyaaniga tababare antonio conte sidoo kale waxay inter lixdan milyan oo yuuro ku iibsatay laacibka dadabka midig uga ciyaari jiray waa dadabka midig ee daafaca ashraf xakiimi kaas oo ku biiray kooxda baris saint german dhegaystayaal wararkii ciyaaraha maanta intaa ha inoo joogeen goordhow kaalmihii heesaha ayaan aadi doonaa dhegeystayaal hasa yeeshee aan idiin dulmaro qaar ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee duhurnimadan aan idiin hayno dalka gariiga boqolaal qof ayaa maanta dooniyo loogaga soo daadgureeyey jasiirad u dhow magaalada caasimada ah ee athens halkaas oo uu dab xoog leh ka socdo maalintii afraad dooniyaha dheereeya ee ciidamada badda gariiga ayaa jasiiradda eviya ka soo qaaday in ka badan lix boqol oo qof kadib markii dab ka bilowday keymaha jasiiradda uu ku soo dhowaaday dhulka la degan yahay ee ku dhirarsan badda dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldaraysatay diyaargarowga dabkii ugu xumaa ee abid ka dhaca dalkaas kaas oo hadda ka socda meelo badan oo ka mid ah turkiga sideed qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabka oo xaaqay dhul ballaaran oo ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee turkiga islamarkaan ku qasbay tobnaan kun oo qof in ay ka barakacaan magaalada hiroshima ee dalka jabaan ayaa jimcaha maanta ah xustay sanad guuradii lix iyo toddobaatanaad ee ka soo wareegatay markii uu maraykanka magaaladaasi ku dhiftay bamkii ugu horreeyey oo nucleer ah oo lagu weeraro meel ka mid ah caalamka duqa magaalada hiroshima kazumi matsuyi ayaa munaasabadii xuska ka sheegay in dunida ay tahay in ay u midowdo dabargoynta hubka nucleerka si la mid ah sida ay hadda ugu midaysan tahay la dagaalanka cudurka coronavirus warkii dunida oo rogaal celisa ayaa intaa inagaga dhan haatan kusoo dhowaada heestan uu ku luuqeynayo fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole heestaasi taar iyo fanaanka maxamed xasan xuseen lafowle ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur waxaana soo saartay sahre cabdi axmed tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhawaan soobax kugu yidhi hadduu taarka soo dhacay